waxa uu barakac ka soconayaa xaafad ka mid ah magaalada muqdisho halkaasoo ay dowladda federaalka ka barakicinayso dadka shacabka ah tallaabadan oo qayb ka ah barakicinta dadka iyo in dhulka ay degganaayeen lagu wareejiyo ganacsato ama shirkado shisheeye ayaa dhalisay dagaal iyo gacanka hadal dhex mara ciidamada dowladda federaalka dhexdooda xaafadda jaamacadaha ayay dowladda federaalka doonaysaa inay dadka ka barakiciso tan iyo shalayna waxaa socda barakac xoog leh oo ay dadku ku samaynayaan iyadoo dowladda federaalka ay cagaf ku burburisay guryo badan oo xaafaddaasi ku yaalay mid ka mid ah dadka ka barakacaya xaafadda oo saddex iyo toban sanno deganaa ayaa warbaahinta la hadlay isagoo xilligaasi muujinaya cabsida la xiriirta ciidamo kaagdhow goobta uu joogo ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda federaalka dhulboob u geysato bulshada ku nool muqdisho iyadoo muddooyin kale soo dhaafay magaalada muqdisho ka socotay barakac baahsan ayaa haddana dowladda federaalka waxay mar kale qaar ka mid ah askarteeda ku amartay in gebi ahaanba la burburiyo xaafaddan qofkii ka bixi waayana ku amartay in lagu duldumiyo